waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom u xariijin soomaali
ustaad marka hore waad ku mahadsan tahay waraysiga macdiga ee la yeelanayso aniga oo kismaayo jooga oo runtii xadas ama dhacdo muhim u ah magaalada kismaayo kuusoo tabinaya badha buugeedkana waxaa weeyaan uu bilowday saddex iyo labaatantii bishan wuxuuna soo gabagaboobi doonaa galabta waxaana ka qayb galahaya hal abuurayaal iyo mu-alifiin soomaaliyeed oo runtii dhowr iyo labaatan aan ka yarayn oo soo bandhigay bugaag kala duwan oo ilaa boqol iyo ka badan ciwaan ah oo iskugu jira dayar dhalinyaro dayar ah iyo meeldhexaad iskugu jira fanaaniin iyo dad oriya sugaanta iyo dad ka faaloonaya arrimaha siyaasadda soomaaliya khilaafaadka dad ka faaloonaya dhaqanka soomaaliyeed hadday noqoto xoolaha hadday noqoto qeybaha kala duwan ee magaranaysa kheyraadka soomaaliya lagu yaqaano runtii bandhigan aada baa looga soo qeyb galay gaar ahaan maamulka dowla goboleedka jubbaland way joogeen wasiirka waxbarashada madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid oo furay isagana joogay gartay waxaan dareemaynay in dhankii hiddihiio dhaqanku inuusan ka marnayn oo bilic aada u wanaagsan ay kasoo muuqatay arrintaas siday ahayd iyadu arrintaas runtii aada u muuqatay xagga dehaya dhaqanka hadday noqoto dharka hadday noqoto weelasha la isticmaalo hadday noqoto dhinaca magaratay gabayada iyo saarka iyo maansooyinka aad bay uga muuqdeen welibana maantay soo bandhigeen runtii iyagoo aada usoo bandhigay qaab qaabka dhaqanka la isu guursado qaabka markuu roobku da-o qaabka ma garanaysaa kala duwan aad baa runtii loosoo loo loo soo bandhigay oo wuu ka muuqday waana waxyaabaha runtii siinahaya bandhigan macno gaar ah iyo fiiro gaar ah iyo xiso gaar ah siinaya kismaayo dadaallo badan oo dhinacyo badan ka samaynayso oo ay ka mid yihiin carwa buugeedkan oo kii labaada maxaad dhihi kartaa in ay soo jiidanayso carwa buugeedka in kismaayo markii labaad lagu qabto si joogtaa
waxaa kii hore waxaa la qabtay bishii february sanadkii hore kana waa hadda waad ujeedaa waktiga la qabanayo horta wuxuu kusoo beegmay hadda waktigii waxaa jira bandhig bugeedka caalamka mar baa la qabtaa waktigaas kusoo beegmay waxaa kaloo jirta in ay kismaayo runtii ay ka uratay xasilooni siyaasadeed oo maamul uu ka jiro magaalada ka arimiya laguna tallaabsaday xagga horumarka dhinaca dhaqanka nooleynta dhinaca dhiirigelinta dhalinyarada inay wax koraan waxaa kaloo iyadana jirta in waxbarashadii damaka kismaayo la fiidiyana ay sii kobacday oo dhowr iyo toban ilaa laba iyo toban dugtare uu ka jiro jaamacado kale ay ka jiraan oo iyagana fara badan waxaa kaloo jirta in wadamadii goboladii soomaaliya ay isu furmeen oo maamul goboleedii ay isu furmeen oo carwan bandhig bugeedkan lagu soo qabtay garowe lagu soo qabtay hargeysa lagu soo qabtay muqdisho haddana lagu qabanayo kismaayo marka waa dhaqankii iyo qoraalkii oo si kacdoonaana u socda oo ay isu tashanayaan soomaalidu marka guud ahaan waxaan dhihi karaa waa wakti cusub ay kismaayo gashay oo loo tartamayo waxbarashada iyo in wax la qoro oo loo loo loo loo jahaysanayo sidii looga faa'iidaysan lahaa fursadda hadda jirta hadalkaagii waxaad u dhigtay in meelo badan carwooyin lagu soo qabtay oo soomaaliya gudaheeda ma dabaylo isbedel oo dhanka waxbarashada iyo dadaalka oo waxyaabo badan salka ku haya taa miyay ka dhigan tahay oo si guud soomaaliya hadda uga jira haa soomaaliya si guud hadda waxaa uga jira dadaal ama tartan xagga qoraa qoridda iyo akrinta iyo welibana iskuulaadkii iyo jaamacaadka markaas fiiriso soomaaliya jaamacaadka soomaaliya konton way ka daran yihiin markii la fiiriyo magaalo kasta jaamacad baa ka jirta iskuulaadka haba sheegin ba way way aaday u fara badan yihiin marka waxaa muuqata runtii kacdoon oo xagga waxbarasho way waa muuqdaa inkastoo dee ay u baahan tahay iyadana in manaahijta la mideeyo xagga iskuulaadka xagga tayada waxbarashadana lafteeda la fiiriyo oo wasaaradaha arrintaas u xilsaaran ay ku ku mashquulsan yihiin laakiin guud ahaan waxaan dhihi karaa baraarug weyn oo waxa weeyaan loo tartamahayo qoraalka iyo wax akrinta inay ka ka curatay soomaaliya tobankii sano ee ugu dambeysay
waxaa mar walba sida la yaqaano dhacdaa carwa buugeedka marka la qabanayo in dad qoraa ah oo fara badan oo ama caana ama mas-uuliyiina inay shirar lagu qabto ama kulamo aqoon laysku dhaafsanayo ama muxaadarooyin dhankaas maxaa ka jira iyada runtii dad magac ku leh soomaaliya ayaa ka soo qayb galay oo soo bandhigay boada iyagu ay leeyihiin waxaa kamid ahaa wasiirkii federaalka iyo iyo arrimaha gudaha iyo doorshida soomaaliya hore master juxa oo soo bandhigay buug qiimo badan waxaa kamid ah oo joogay wasiiru dowlaha wafaafinta puntland doctor cabdifataax ashkir oo isagana runtii meesha qayb ka ah waxaa kaloo soo isagana jiray abwaan maxamed cabdiqaadir zansa oo isagana ahaa nin oo abwaan ah oo jaamacadda laafaanood nugaal nugaal jaamacadda nugaal laafaanood kusala wax ka dhiga inkastoo uu kasoo jeedo magaalada kismaayo oo kismaayo uu ku dhashay waxaa kaloo jira dad kale oo daayar oo fara badan oo runtii cusub oo ayagana meesha ka muuqday oo reer kismaayo aha iyo kuwa reer muqdisho reer puntland hargeysana waa way jireen waxaa cusub mudan inay da-yar ka muuqatay abwaanigey oo kale asaga goboyaba fiican oo qiimo badan buu kasoo jeediyey waa asaga nin caan ka ahaa xagga gabayada soomaalida oo asagana wuxuu kasoo jeedaa somalilan hargeysu ka yimid marka guud ahaan runtii calaawin fara badan oo qiimo badan hadda waxaa jira dadka qaarkood bugaagtooda oo la keenay sida awjamac cumar ciise oo kale bugaagtiisa laba buug uu leeyahay oo kalaa la keenay oo ma garanaysaa runtii qiimo badan marka oo ka hadlahayaa mid wuxuu ka hadlahayaa sugaanta geela iyo fardaha iyo haweenka iyo waxyaabahaasuu ka hadlahayaa ugu dambaynta ugu dambaynta waxaan arkaynay dhanka canaawiinta qaar qaar buugaag canaawiintoodu siyaasi yahay oo waxyaabo kaleete oo beryahan soomaaliya ka socday ka hadlayeen sida shiicada iyo qaab noocaasa ma bugaag xooglaa lagu soo bandhigay oo arrimahaas ku saabsan ha buwaag fara badan ayaa jirta oo ku saabsan qaybo kala duwan waxaa kamid ahaa runtii arrimaha siyaasadda waa la soo bandhigay waxaa ugu muhiimsanaa wasiirka miduu soo bandhigayo riwaayad oo siyaasadeed bay ahayd waxaa jira buugab aan soo bandhigay oo ka hadlahayay azimaadka soomaaliya ooon ku falanqeynayay asbaabaha keenay khilaafaadka soomaaliya iyo wixii ka dhashay waxaa kaloo jira kitaab isagana aan soo bandhigay aniga oo ka hadlaya shiicada tashayuca somal taariikhda shiicada soomaaliya soo gashay maxaa ka jira maraaxista ay soo martay ilaa qarnigii koobaad ilaa laga soo gaadho laba kun iyo lix iyo tobankii markii laga la xidhay safaaradii iiraan ee muqdisho aan aan jiirada ku saarayo wax fara badanna aan kusoo bandhigay waxyaaba badanna aan naqsiyey ujeedadana ahayd in la iftiimiyo inay shiicadu ku guuldarhaysatay inay madabkooda ku faafiyaan soomaaliya
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali